barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii shanta bisha agost sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jacfar kuukaa iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aannu idinkugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aannu toddobaadkan ku eegi doonno dood ku saabsan xulashada qoyska qofka aan dooran lahaa mustaqbalka nolosha waxaan ku dooran lahaa waxyaabo aad iyo aad u tiro badan ee ugu horeysa diinta dhaqankiisa iyo nabiga sal allahu alay wasallam wuxuu yidhi ku doorta dad ragga ama dumarka afar ee ugu horeysa diinta maalkiisa quruxdiisa iyo nasabkiisa marka aan ka soo qayb galay seminaarkan waxaan helay wadooyinka iyo hababka ugu fudud ee lagu dooran karo ruuxa aad nolosha la wadaagi lahayd heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah dalmi ubaxa caashaqa aloof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaani garsi aan laamadoodin xubintii ciyaarahana kama marna balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
guddiga doorashada ruwanda ayaa sheegay in madaxweyne bawl kigame uu ku guulaystay markii saddexaad madaxtinimada dalkaasi isagoo si weynna uga horreeya ninka la tartamayey xarunta qaranka ee xisbiga kigame ee ruwanda patriotic front ayaa waxaa shalay isugu soo ururay kumanaan hogaamiyeyaal siyaasadeed taageerayaal ah iyo weliba dadka deeqaha siiyey xisbigiisa kuwaasoo farxad la qiraysnaa heesana u qaadayay natiijada doorashada oo degmo degmo u soo baxaysay tv-ga ruwanda ayaa soo gudbiyey kigame oo khudbad toos ah jeedinaya kigame waxaa xukunka uu hayay toddobiyo toban sano sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka ayaa afti loo qaaday dastuurka waxay sagaashan iyo siddeed boqolkiiba dadkii codkooda dhiibtaayay u ogolaadeen in kigame uu xukunka sii hayo tan iyo sanadka labada kun iyo soddon iyo afarta
dowladda maraykanka ayaa u xusul duubaysa dedejinta meelmarinta go'aan uu golaha ammaanku ka baaraandegayo oo looga gol leeyahay in kuuriyada waqooyi looga hor istaago helidda lacag gaaraysa hal bilyan oo dollar sannadkiiba taasoo la rumaysan yahay inay u kaashato horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka tallaabadan ayaa jawaab u ah tijaabada ay bayongyang ku samaysay gantaaladeeda baalistiga ah ee qaaradaha ka gudba saddexdii iyo siddeed iyo labaatankii julaay taasoo muujinaysa in dowladdaasi ay hadda awood u leedahay inay weerar ka geysato qaybo maraykanka ka mid a iyo in badan oo dalalka yuruba diblomaasiyiin ayaa sheegaya in kadib toddobaadyo wada xaajood ah oo ay maraykanka iyo shiinuhu galeen uu golaha ammaanku go'aamiyey in galabta oo sabti ah cod loo qaado qaraarkan dhammaan xubnaha shan iyo tobanka ah ee golahana way soo akhriyeen kana soo doodeen qodobada uu ka kooban yahay mashruucan uu maraykanku soo diyaariyey diblomaasiyiintu waxay intaasi ku dareen in haddii go'aankana sida uu yahay loo meelmariyo ay kuuriyada waqooyi weyn doonto saddex meelood meel qarashka ay sanadkiiba ka hesho waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso oo guud ahaan saddex bilyan oo dollara
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariya soona jeedin doona wariyaheenna magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa laba boqol iyo konton dhallinyaro ah ayaa muqdisho machadka horumarinta qoyska ee lagu magacaabo guulisamo u qabtay dood la xidhiirta sida lagu doorto guurka ha ahaada wiil ama gabar haddaba waxaa igala qaybgeli doona dhallinyaro ka mida dadkii doodaasi ka qayb galay oo kale ah dibad cali dibad ibraahim xasan ibraahiim safiya cali saciid iyo aamin cabdulqaadir yuusuf dhammaantood waxay ka doodeen nuuca qofka ay dooranayaan aan ku horreeyo dibad maxay ku salaysneed dood
dood cilmiyeedkan runtii aad iyo aad buu u wacnaa waxaa soo qaban qaabiyey bahda guryasamo anuga mahad celinaynaa runtii arday kala duwan iyo dad dhallinyaro ah ayaa ka qayb galay oo laba boqol iyo konton gaarayey anigu waxaan ka mid ahaa ardada runtii magaalada muqdisho oo kasoo qayb gashay fursaddaas runtii aad iyo aad ayaan uga faa'iidaysanay labadii maalin muddadii ahayd ee barnaamijka uu socday xulashada qoyska waa barnaamij aad iyo aad noo soo jiitay waa ciwaanka sida aad ka gara kartana sidii qoyska soomaalidu waxaan ognahay in qarankeeda iyo qabiilkeeda uu qoysku ka hormaro oo ka horeeyo haddii intaa ay ka wanaagsanaatana barnaamij wanaagsan iyo nolol fiican ay ku noolaa karaan qoysaska soomaaliyeed guryasamana uga mahad celinaynaa runtii jaaniskaas ama fursaddaas ayna siisay
ibraahim marka laga hadlayo doorashada qoyska haddaba waa su-aal weyn laakiin maxaa lagu maxaad ka barateen meesha lagu dooday gabar noocaad doonaysaa
bismillahi raxmaan raxiim idaacadda v o a aadaan ugu mahad celinayaa runtii sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macadka tababarada iyo horumarinta qoyska ee guryasamo ee soo abaabulay seminaarkan ee qoonkororsiga ee laba maalin noo socday ee kasoo qayb galeen in ka badan laba boqol iyo konton arday oo dhallinyaro soomaaliyeed ah markaan intaa ka gudbo mahad celinta runtii waxaan isleeyahay marka aan kasoo qayb galay seminaarkan waxaan helay wadooyinka iyo hababka ugu fudud ee lagu dooran karo ruuxa aad nolosha la wadaagi laheyd ilan qofka markuu ogyahay wadada uu marayo ayuu ogyahay micnaha uu fahmi karaa wadadaasi dhibaatada uu kala kulmi doono iyo micnaha meesha ay geen doonto runtii waxaan helay aqoon aada u fara badan oo aan isleeyahay runtii waxay saldhig iyo gundhig u tahay inaan noqdo ruux doorta ruuxii u qalmay ee nolosha la wadaagi lahaa ruuxii aniga marka ruuxa aan dooranayana waxaan ku dhisi doonaa aqoontii aan ka bartay guryasamo iyo marka aan kaashado caqligeyga iyo aqoonta guud si aan u helo qoys wanaagsan oo mustaqbalka aan farxadda nolosha aan wada qaadano taasoo micnaha ka qayb ah horumarka bulshada soomaaliyeed si loo helo ilan waxaa la dhahaa qoysku markuu hagaago bulshada ay hagaagaysaa bulshadu markay hagaagtana waxaa hagaagaya qaranka qaranka haddii uu hagaagana wadankeena toddobiyo labaatanka inta sano ka bursan waxay micnaha asal burburku u ah in qoysaskii ay jiraan dhibaatooyin iyo carqaladaha haysta si loogu gudbo carqaladaha qoysaska haystaaye waxaa loo baahan yahay dad u taagan iyo aqoon-yahano ka qayb qaata horumarkaasi guryasaman waxay ka mid noqotay aqoon-yahanada hormuudka u ah inay arrinkaasi abaabulaan ayna noqdaan dadka u noqda samaha ay ku dayan doonaan ururada macadiyo kale iyo iyo dad fara badan oo dhallinyara u taagman arrinkaasi marka si aan dib aan ugu soo kabsano qarankeena burbursanaa intaasoo sano waxaa loo baahan yahay in la helo qoysas wanaagsan si qoysas wanaagsan loo helo waa in cilmi ku salaysan sida loo doorto qoyska nacam
saf iyo xilliga guurkaad joogtaa welibaad qurux badan tahay marka waxaad ka hadlaysaa sidaad ku dooran lahayd qofkaad guursanayso ma wiil dheeroo cad baa rabtaa ma mid murqa burbur maxaad dooranaysaa cabdiqaadir waa mahadsantaa adii bahda v o a sidoo kale waxaan u mahad celinaa macadka horumarinta ee qoyska arrimaha qoyska ee guryosamo sidoo kale inta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bahda v o a markii laga soo tago horta macadkan wuxuu soo qabaqaabiyay seminaar aada u qiimo badan oo aada qaali u ah markii loo fiiriyo oo maxay bulshadeenna inta badan ay ku baraarugsaneen sababtoo ah bulshadeenna waxaa laga yaabaa inay ka hadlaan arrimaha dalka iyo arrimo kaleento laakiin meeshuu dalka ka hagaagi lahay aysan ka hadlin oo ah qoyska sababtoo ah qoyska hadduu aabihii hooyadii wanaagsanaan ilmihii sidoo kaleenta wanaagii iyo wixii doorashadakooda hore ay soo wanaagsanaato dalka iyo meel walba way hagaagaysaa markaan usoo tago qof nuucee a dooran lahayd qofka nooca aan dooran lahaa horta hore sifooyin badanaa horta hore aan kusoo bartay labada maalin uu seminaarku uu socday horey kuwaanu aqaanay waxaa kasii badan kuwa aan kusoo bartay labada maalin kuwa aad barata noo sheeg kuwa aan bartay waxaa ka mid ah tusaale ahaan qofka maxay aheeto nafsadiisa a wax badanaa ka ogaato dabeecadihiisoo kaleento qofkan qof nuucee waayo dulqaadka samirka maxay aheeto diiniyan horta diinta anaga waxaa nahay dad boqol kiiba boqol muslim ah markii laga soo tago waxaa jiri karo dad salaadaha iyo maxay ahayd waxyaabo kalenta ay ka hamaacsanaan karaan qofkii salaada alleh oo ilaahay xirigiisa ahaa dayacayna adiga inuu ku dayaco ama maxay ahayd uu ku wanaajiyona lagama sugaayo diinta ugu horeyso waxaa ku xigto qofka reerarkuu ka dhashay markaan dhahayo reerarkuu ka dhashay ma ahna ani qabiilkiis inaan ka hadlaayo tusaale ahaan qofkan waa qof wanaagsan laakiin qoyska uu ka dhashtay walaalkiisoo kalenta walaashiisoo kalentaa dad xun ah adi marka hadduu ku wanaajiyo adiga labadiin aa wanaag isku doorataan oo adi uu ku wanaajiyo xataa biri qofkaas ma isla sii joogi kartaan wax walbaa dhici karo tii xaq oo rabbi alla imaan karto qoyskiisa iyo adiga inuu tacaamul idinka dhexeeyaa fiican hadduuse qoyska tacaamul idinka dhexeyno uu qoyskiisa ugu fiicneen asaga fiicnaashadiis waxba kuuma waxaa la xadhi sheekadaasoo dhan waxay la xariirtaa nolosha laakiin dee qofku stragjar iyo noolahaan maxaa dooran lahay
stragdarka aan dooran lahaa markii loo soo tago ani ma dhahaayo midab noocaas aan dooranaa iyo kalar noocaas aan dooranaa ama qof steel lahaan dooranaa ama steel aan lahayn ma dhahaayo markii laga soo fiiriyo dhanka diinta waxaa iigu xigto maxay ahayd quruxda iyo nasab ahaan cid uu ka dhashtay waxaana iyo second oo ah oo maxay to iyo saddexaad aana dhanka dhaqaalaha
aamina maxaad ka doodda adigu أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وحن أمها دعلنا يا إن جدهان إذا عدا في أو إيه إن يو سيمينار كمان إن وقبت إن أورك معهد كوريا سمو إن سوق من قبيل علماء الدين إن قار كم البلشة قبيل هو بين يأرضي أدي أدي قيمة بدن أو كقبل سيمينار كان إن سؤال أسود هذا أو دي سحدة إن حيات qofka aan dooran lahaa mustaqbalka nolosha waxaan ku dooran lahaa waxyaabo aad iyo aad u tiro badan ee ugu horeysa diinta dhaqankiisa iyo nabiga sal allahu alay wasallam wuxuu yidhi ku doorta dadka ragga ama dumarka afar ee ugu horeysa diinta maalkiisa quruxdiisa iyo nasabkiisa waxaan kaloo ku dooran lahaa qodobo kaleeto oo aad iyo aad u tiro badan oo aan kasoo faa'iiday seminaarka maanta ee noo qabatay guryasamo waxaana ka mid ah aqoontiisa qaab dhismeedka jirkiisa
qaab dhismeedka noo sheeg jirkiisa run ahaantii qofka maanta aan nolosha la wadaagayo aniga ma dhahayo ha ahaado qof saas zaa-id u lacag badan ha ahaana ma ma dhihi lahayn horta qaabka jirka qofka uu abuuran yahay waa mid alla subxaanahu watacaala uu ku manaystay saas ay tahay qof walba wuxuu leeyahay dooq iyo wax u qaas ah dooqayga run ahaantii waxaan jeclaan lahaa inaan nolosha la wadaago qof adiga iska dhexdhexaad nooma leh aniga qof xoog badan ma jeclaan lahayn qof waxaan jeclaan lahaa normal iska ah oo nolosheeda aniga aan dhihi karo maasha allah qofkan aad iyo aad ugu qanciyey waxaan kaloo nolosha la wadaagi lahaa qof dadkiisa iyo qaraabadiisa aan si fiican isku fahmi karno bulshada dhexdeedana kula qiimo iyo sharaf si mustaqbalkeyga uu u hagaago
dibbad haya waxaa la yidhi meeshan ha la doorto marka wiilashu gabdhuhu xaggay ka feeriyaan staylka maxay eegaan
cabdulqaadir mar kale adiga iyo bahda v o e da waa ku mahad celinaa runtii markii la yidhaahdo doorashada wax badan ay runtii ku salaysanaa kartaa qofba si uu ka fiiriyaa haddii wiilasha dee anigu wiilashii qayb baan ka ahay waa ku kala duwanaa karnaa laakiin anigu ra'yiyan intii aan ka faa'iidnay guryasamo iyo wixii anagu aan aaminsanayn iyo intii diinta iyo dhaqankuba ayna meesha waa la isdooranaya marka horta mugu soo doorta adiga kolley cabdulqaadir meeshu doorasho ma ahayn cilmi kororsi ahayd runtii cilmiga intii aan kororsanayna waxaan baranaynay qaabka wax loo doorto ma ahana wallaahi anigu dee waxba maan eegin laakiin waa la is eegaya dad waa is eegay marka waxaa weeyaan barnaamijkan waan wax badan aan ka barannay sida walaalahayba ay sheegeen barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij runtii mowduuciisu aada u weyn yahay maalin iyo laba maalin aan lagu soo koobi karin guryasamo ilaahay ajira ka siiyo runtii horumarinta bulshada ay isku xilqaameenna waa uga mahad celinaynaa annaga haddaan ahnay guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeedna barnaamijkaas intii ka faa'iidaysatay iyo inta kaleba dibbad ilaa hadda maadan noo sheegin qofka aad rabta inaad guursato maxaad ku dooranaysaa su-aashaas habnana ka jawaabto
cabdulqaadir waa mahadsan tahay aniga qofka aan guursan lahaa runtii ama nolosha aan la wadaagi lahaa waxyaabo badan baan ku dooran lahaa runtii taas oo ay tahay inaan aada u daraaseeyo marka ugu horeysa waxaa ka mid a wixii aan aaminsanaa marka hore iyo intaan bartaba anigu ku daraya diinta oo qof diin leh inay tahay waa meesha koowaad waayo nabiga sal alla alay slam ayaa na amraya ha dad islaama nabigaana na amraya in afar gabadha lagu guursado tan koowaadoo diinteeda ah maalkeeda nasabkeeda iyo quruxdeeda runtii waxaa intaas raaca da-da qof aada isku da- tihiin ood isla jaan qaadi kartiin oo dee aan dhibsanaynin lixdan jir oo kale tusaalaan markaa tahay gabar shan iyo toban jir markaa guursato waxaa laga yaabaa inay inaska cayaarto iyo waxyaabahaasoo dhan ay doonayso laakiin adigu aadan doonaynin cayaarta iyo dhallinyarada yaryarkaa ee u imaanaysa waxaas aad dhibsanayn marka qof ugu da-a oo aada la jaan qaadi karto qof runtii jir ahaan markii la yidhaahdo ku qanci karto dee adigoo tusaalaan yar caato iska ah markaad guursato haweeney aada saa-id u ahoo shuluq ah waxaa laga yaabaa inaad iskeeni weysaan oo ad isdhibsataan waxyaabaha kale waxaa ka mid a aqoonta tusaale aqoontu waa shay muhiim ah labada qof tusaale ahaan inaad isku heer ama isku level ama isku shaqo aad tihiin tusaale ahaan qof miyi ka yimid oo kale markaad adigoo magaalo joogi jira aad isguursataan waxaa laga yaabaa wax badan ood isdhibsanaysaan ama aad isla keeni karinna nolosha inaad isku nacdaan ood isfahmi weysaan marka meelo fara badanaa ka mida dee intaa iyo in lamidaba waxay ka mid tahay quruxdaa tiri marka dabcan dee safina usoo eegeysaa mar qurux noocee waa
walaahi quruxda qof basiba uu arkaa waa lagu kala duwan yahay quruxdu qof waxay ka gashaa dee qof baa waxaa qurux u ah inta kale qof baa qurux waxaa u ah diinta qof baa qurux waxaa u ah joogga iyo qaabka qofka qof baa qurux waxay u tahay dhaqanka iyo wanaajinta iyo dabeecadda qofba meelay kaga jirtaa qurux qofna dee haa gaabintii dhirirkii dhexdhexaadkii murqihii qofba meelay quruxda ka fiirisaa laakiin anigu waxaan dhihi lahaa quruxdu waa qofkii dabeecadiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa intaba ay ku qanciyaan intaa ibraahim aye maxaad ku dooran lahayd
runtii marka aan ka hadlay xaaladda bulsho ee ruuxa uu ku nool yahay waa mid ka mid a qodobada asaasiga aan ku dooran lahaa ruuxa marka laga soo tago diinta iyo qodobada akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan waxaa ii raacayo xagga xataa waxaan sheegay aqoonta waa inuu ahaadaa ruux aqoon leh lianna guriga waxaa aada inta badan caruurta barbaariya waa maamada maamo aqoon leh marka aad keento waxay suurto gelinaysaa in ubadkaada lagu tarbiyeeyo tarbiyada wanaagsan aqoon wanaagsan na noqdaan jiilasha beri mustaqbalka bedeli lahaa jiilasha hadda wadanka hogaamiya si loo helo jiilal wanaagsan waa marka waa in caruurteeda aan u dooraa maamo wanaagsan oo aqoon leh oo ka bixi karta mas-uuliyadda tarbiyanta caruurta taas waa qodob asaasi ah runtii waxaan lahaa hooyadu waa dugsiga ugu horeeya oo qofka aadanaha uu soo maro aasaaska haddii ruux uu ka hagaagana badanaa qeybaha dhexe iyo qeybaha dambe way u hagaagaan laakiin meesha ugu daran ee laga baabao waa aasaaska shay kastoo la bilaaba ha ahaataa dhismo xataa marka had guri la dhisayo haddii uu aasaaska uu halaabo guri caadiya markaan ka hadlayno aasaaska markuu halaabo qeybta kale ee guriga inuu ishaysto way adag tahay sidoo kale marka mar haddii wixii oo aanan noolayn oo jamaadaadka ay gurihii ay saas yihiin bulsho oo idil haddii aasaaska uu ka halaabo waxay noqonaysaa waa qaranjab culeys intaas leeg marka waa waxaa saas ah in aan ku dooran lahaa maamo aqoon leh oo tarbiyada caruurta ka soo bixi lahayd maasha allah safiya diintii waa noo sheegtay dhaqaalihii waad ka hadasha laakiin maalmaha waxaad arkaydaa in jiimkii magaalada waxbaa kusoo banay wax le six bag baa nagu badan intaad waxaan ka hadlaysay maxaa kuu soo baxa markaad tiri quruxdaas soo hadal qaad
quruxda ma qofba si horta u arkaa mana ahan quruxda weji physically ahaan waxaa laga yaabaa qof adig qurux kula ah marka bulshada kale inteeda kaleentana ay kugu diiday ku dhahaan kan adduunka ugu foolxum badan yahay adigana aa isku haysatin adduunka ugu qurux badan yahay mana ahan quruxda indhaha qofka aa ka fiirinaysid laakiin quruxda adi waxaa kuu sawiraayo qalbigaaga sababtoo ah qalbigaaga markuu kuu sawiro aa dhihi kartaa wuu quruxoon yahay ma uu foolxumayahay dadka laakiin ayaga qalbigooda ma u sawirin waxaa laga yaabaa inay kuu foolxumeeyaan marka quruxda qofba si u qaadayaa qofbana si u dheh quruxdu meeshaasaa looga soo tagaa laakiin aqoona ani iyo wixii diinta markii laga soo tago sababtoo ah ani waxaan ahaa qof wax soo bartay markii aan guursado qof aan weligiis waxba baranin waxba aan akrinin waxbarashada waxba ma soo kordhin ku jeclaada xaq uu leeyahay qof wax baran ma guursanaysid
jaceelka waxaa qayb ka ah sifooyinka xulashada uu ka mid yahay laakiin waxaa ka horeeya inuu qofkan aqoon leeyahy uu diin leeyahy wax walba leeyahy jaceelka meesha ugu dambeyso nolosha lagu wadaagaya waaye ma ahan in waan ku jeclaada jaceelka hadda jiro oo ah waan ku jeclaada waan ku arkay ma ahan xaqiiqatan markii aan ku guda jirnay xulashada guurka waxaana waxaana laga baray dhaqankii hore tusaale ahaan sababihii laisku soo jeclaan jiray waxaa suuragal ahayd wiil iyo gabar aan weligood is arkin inta reerarkooda ay xoolo badan ka qaataan laysku daro haddana ay dhaqmi jireen waana lagu guuleysan jiray boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gabdhaha la siiyo halkii aysan maanta ka taagantaha bilcagsigeeda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gabdhaha laysku guuriyay aysan ku waarin waxaana sabab ah sharaftii hore ee gabdhihii lahaan jireen iyo qiimihii iyo sidii hore intuu hoosoo dhacay marka loo fiiriyana xulashada guurka mowduuc gaaban maahan mowduuc aad u dheer waaye aadaan u rajeynaya in mowduucyadan oo kalenta la badiyo guryasamana aada uga mahadnaqaya
taas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo aynu ku eegaynay laba boqol iyo konton dhallinyaro oo la barayay sida laysu guursado
cabduqaadir maxamed cabdulle aad buu umahadsan yahay barnaamijka madasha dhallinyarada ayuu magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha gebi ahaanba waxaynu ku faaqidaynaa ciyaaryahanka dunidu ay la yaaban tahay lacagta lagu iibsaday ee neymar oo ka soo tegay barcelona kuna biiray b s g oo lagula wareegay lacag gaaraysa laba boqol oo milyan oo ganiga ingiriiska haddaba neymar lacagta laga soo bixiyey ma u qalmaa wuxuu ku soo kordhinayaa b s g barcelonase ma u dhootin doonta su-aalaha ayaan la soo qaadayaa laba nin oo ka mid a dadka ciyaaraha sida aadka ugu dhuundaloola waa irshaad manafesto ah wariye ciyaaraha ka faalooda iyo warsame axmaad oo ah nin isagu ciyaaraha si aada ula socda ee waxaan ku hormarayaa marka hore irshaad irshaado neymar junior waad aragtay wiilkii reer brazil ee barcelona u dheelayay waxaa lagu iibsaday ku dhowaad laba boqol oo milyan oo ganiga ingiriiska aragtidaada ma u qalmaa lacagtaas in neymar laga bixiyo
maxamed mascade aad baad mahadsan tahay markaan ka hadlayno horta oo su-aashaad saad u dhigtay ma u qalmaa markay tahay dabcan neymar uma qalmo lacagtaasi laga bixiyey waayo lacag aad u badan weeyaan maadaama ciyaaryahan da'yar oo weli khibrad u baahan oo soo koraya uu yahay lacagta uma qalmo laakiin neymar waa ciyaaryahan fiican
warsame lacagta laga soo bixiyey ninkaasi neymar marka la eego ciyaartooyda isaga lamidka ee dunida maanta ka jirta lacag laga soo bixin karayay ma tahay
horta marka hore waa mahadsan tahay fursaddan aan helay ninkaas wuu u qalmaa maadaama uu yahay laacib laacib ciyaartooy inaba caadi ahayn waana taageeraa waa nin laacibe marka lacagtaas uu u qalmaa aan dhihi lahaa fikraddeedaan waa garta waxaan soo noqonayaa irshaad irshaad b s g iyo barcelona sanadkii hadda xil ciyaareedkii tegey way kulmeen weliba iyadoo afar iyo eber ku badisay b s g baa inta laga daba yimid lagu reebay ciyaaraha sideedda oo champions leaga laga reebay imaanshaha neymar uu imaanayo kooxdan b s g heerkii b s g ma kor bay u qaadaysaa mise waxbay iska bedelayaan markaanu ka hadlayno ciyaaro waa laba waa waa gudaha france ciyaara ka dhici doona iyo ciyaaro ka dhici doona qaaradda yurub gudaha france ha dabcan paris saint germain ama b s g waa kooxda hogaamisa wax badan uu kusoo kordhin doonaa laakiin champion markaan ka hadlayno weli iyo lama aha inta ay ronaldo iyo messi iyo ciyaartooy kale ay garoomada kusii jiraan inuu guul siday rabto waxyaabaha loo keenay garoonkan ah champions league uu ka mid yahay inuu guul ka gaari kara ilama ahaaniga neymar markay laba boqol oo milyan ka soo bixinayso dabcan danta ay leedahay sida irshaad sheegayo waa in champions league ay ku guulaystaan oo in dhoweyd spain iska ahaa oo barcelonadu ka soo tegay iyo real madrid iyo kooxahaasu ay inta badan isku hirdiyaan ma is leedahay marka neymar koobkaasi u keeni karaa kooxda ee b s g ra'yi ahanteyda ninkaas laacibka tiimkaasta horumar ayuu gaarsiin doonaa mustaqbalna uu ku yeelan doonaa inkastoo ay yihiin tiim aada u weyn champions leaguana waa uu kasoo qaybgelayaa waxay u badan tahay champions leaga inay qaadi doonaan tiim haddii soo adkeeyaan sanadkan waa garta ugu dambeyntii irshaad haddaad soo gabagabayno kooxdii barcelona markii uu kasoo tegayey nimankii saaxiibada ahaayeen ee emerson loogu wada wacayay suarez iyo iyo messi baraha bulshada waxay ku soo qoreen nabadgelyana aad ka dareemayso inay caloolxumo tahay oy ka xun yihiin inuu ka tago b k oo difaaca barcelona ahaa wuu qaduu la tegay xataa si uu ninkan u celiyo inuu kooxda ku sii jiro halkaas waxaad ka dareemaysaa in kooxdu baahi badan ay u qabta neymar inuu lasii joogo ka tegistan uu ka tegay dhaawac intee la egay barcelona u keenaysaa barcelonase ma ka kabsan doontaa mise way u dhutin doontaa
waqti xaadirkan la joogo waxay u dhutinaysaa ma jirto horta neymar laakiin mustaqbalka soo socdaa waxaa laga fikiraya waa ciyaaryahan dayar kooxda messi ayaa abaanduulo ama horkacaya messi waa uu gaboobay da'diisu way korodhay marka waxaa laga hadlaya waa mustaqbalka soo socda markaas booskaasoo kale neymar wuu buuxin lahaa oo wuxuu noqon lahaa qof backup u noqda hadhow oo ciyaartii fahansan oo kooxda guul ama horumarkii barcelona usii wadi karaya laakiin waqti xaadirkan ama hadda markaan ka hadlayno dhaqaaqaar uu dhaqaaqay ama kulamada soo socda ama horyaalka kan xiigi doona ee hadda bilaabmaya ma tebi doonaan ayaan u malaynaya neymar warsame adoo soo koobaya bedelkii neymar barcelona ma heli doontaa way heli doontaa hadda waxay raadinayaan laacib u ciyaaro brusia dorman muse dambele laacibkaasi raadinayaan wayna heli doonaan bedelkooda isleedahay muuse dambele hadday helaan waa nin labaatan jira da'yaro faransiis oo banuunigiisuna aad u fiican yahay inuu ugu yaraan booskiisa soo dhoweyn karo booskiis wuu soo dhaweyn karaa wuuna kasoo bixi karaa waa nin laaciba isagana ma yaraysto waana fiican yahay ciyaartiis markaas u fiiriya waa nin ciyaar aqaano waa tahay dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen warsame axmed iyo irshaad manifesto oo ah niman ciyaaraha ku xeel dheer islamarkaasina barnaamijka maanta marti ugu ahaa intaynu dhegeystayaal barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa mascad weydila sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno qodobkii warka ugu weyna haddaa idin dulmarana guddiga doorashada ruwanda ayaa sheegay in madaxweyne bawl kagame uu ku guuleystay markii saddexaad madaxtinimada dalkaasi isagoo si weyn uga horreeyay ninkii la tartamaya xarunta qaranka ee xisbiga kagame ee ruanda patriotic front ayaa shalay waxaa isugu soo ururay kumanaan hogaamiyayaal siyaasadeed taageerayaal iyo dadka dhaqaalaha ku taageera ah iyagoo soo dhoweynaya natiijada doorashada oo degmo degmo u soo baxaysay
waad mahadsan tahay falastiin haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii macanaa ee zaki hanad howlkaygiyo naxashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida shimbirio howlkaygiyo naxashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida adiga lamaanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baantee adiga maanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante tii aan la'aante dhego waayay onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida tii aan la'aante dhaqi waayay onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london liibaane garsi aan laamadoodii
heestaasi ayaan u dambaysa oo gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta waa jacfar kukaay iyo falastiin iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo
halka layla joogtiyo london liibaane garsi aan laamadoodii shimbiri howl af dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn layloo xad tiraahda shimbiri howl af dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn ليلو حد ترايا sime wadnaho qalbigaadi ka luulaataa